فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo wakhtigan oo kale aad habeen walba ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan hadduu alla qadaro caawo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisad iyo dhadhaqaaqi ciidan oo ka dhan ah madaxweynaha maamulka puntland oo ka alolsan degmo ka tirsan gobolka sanaag taas oo salka ku haysa muran ka taagan soo dejinta jaadka miirooga ee laga keeno kenya xog ku saabsan qodobkaasi ayaan barnaamijka idinkugu haynaa maxaa xilligan ku soo aadiyey korarka tacadiyada ay xabashada ku hayaan shacabka soomaali galbeed ku nool maxaase la gudboon dadkaasi waraysi qodobkaasi ku aadan ayaan idiin soo gudbi doonnaa ma laga yaabaa inuu qarxo dagaal furan oo dhex mara dalalka etoobiya iyo eritareya daraasad cusub oo uu baahiyey markaska aljaziira oo su'aashan looga jawaabay ayaan idiin soo gudbi doonnaa dhibaatooyin caafimaad intee la eg ayay leeyihiin saliid caddayda iyo sonkorta mid ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed oo si qoto dheer uga hadlaya ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa shacabka ku nool degmada balcad oo guddoomiyaha maamulka la baxay hiirshabeel ugu magacaaban magaaladaasi ku eedeeyey inuu halkaasi ka wado xarig jirdil baad iyo dhibaatooyin kale oo lagu eedeeyey shacab ka cabanaya ayaan idiin soo gudbi doonnaa kabsar calaynta waa qodobka caawa ee xubinta faa'iidada caafimaadka wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaa sidoo kale barnaamijka qaybka ah ee u diyaargarooba
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeennimo arbaca ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay labada dulqacda sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa sagaal iyo labaatanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkayaga caawa dhuuxa waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise waad mahadsan tahay cabdisamed maamulka yuhuudda ayaa afartan iyo saddex maalin oo xiriir ah weli duqaymo aan loo meeldayin ka geysanaya qidaaca khaza iyadoo ay maanta tahay maalintii afartan iyo saddexaad tan iyo markii uu maamulka yuhuudda jebiyey heshiiskii xabad joojinta ee ka hirgalay xeendaabka khaza waxaana maanta oo keliya la diiwaangeliyey ku dhowaad soddon qof oo reer khaza islamarkaana ku shahiiday goobaha kala duwan ee qidaaca wakaaladda dadka barakacayaasha ee falastiiniyiinta ayaa dhankeeda sheegtay in maamulka yuhuudda uu ka afduubtay konton ka mid ah shaqaalaha wakaaladda tan iyo markii uu bilowday gumaadkii khaza maxaabiistan waxaa ka mid ah macallimiin dhakhaatiir iyo xubno kale maxaabiistan ayayna wakaaladda sheegtay in ay la kulmeen jirdilo aad u daran oo ay qaarkood u geeriyoodeen isla wakaaladda ayaa sidoo kale war ay maanta soo saartay ku sheegtay inay gacanteeda ku jiraan saddex kun oo gawaari kuwaasi oo sida kaalmooyin kala duwan oo loogu talagalay qidaaca khaza balse ay bannaanka ku sugan yihiin sababo ku aadan maamulka yuhuudda oo xiray marinada laga soo gala jiida dhanka daanta galbeed xoogaga ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa halkaasi ka geysanaya gaboodfalle xiriir ah oo lagu burburinayo guryaha ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta ah ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa gelinkii dambe ee maanta dumiyey laba guri oo ku taalo magaalada baytulaxmi iyo guri kale oo ku yaalo koonfurta magaalada alkhaliil oo wada dhacda mandiqada daanta galbeed ee ku hoos jirta gumaysiga yuhuudda uuna ka dhisan yahay maamul oo u hoggaansan kayaanka gumaystaha isla maanta gelinkii dambe ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa laba iyo labaatan qof oo reer falastiin ah xabsiga u taxaabay kuwaasoo ay ku jiraan maxaabiis hore ka soo baxay xabsiyada intii lagu guda jiray heshiisyadii maxaabiis iswadaarsiga dadkan ayaana ku sugnaa guryahooda markii ay raafayeen ciidamada yuhuudda ugu dambayntiina dowladda bakistan ayaa sheegtay inay maanta gobolka kashmiir ku soo riday diyaarad ay leedahay dowladda hindiya diyaarad daroonis ah oo ay leedahay dowladda hindiya ayay dowladda bakistan sheegtay inay ku soo riday gobol xuduudeedka kashmiir xilli ay xukuumadda islaamabad isku diyaarinayso inay dacwad ku soo eedeyso dhigeeda new delhi markii ay ka baxday dowladda hindiya heshiiskii biyo ee kala dhexeeyey dalka bakistan idaacadda rasmiga ah ee dalka bakistan ayaa maanta tebisay in ciidankoodu uu soo riday diyaarad nooca daroniska ah oo ay leedahay dowladda hindiya kadib markii ay soo jeexday hawada dalka bakistan sida ay sheegtay idaacadda ujeedada diyaaradan ayaa waxa ay ahayd in howlgal basaasnimo ay ka fulisay goobo ay ku sugan yihiin ciidamada bakistan ee dhufayska kaga jira gobolka kashmiir qaybta ay ka taliso dowladooda dowladda hindiya ayaa ilaa iyo hadda aanan weli ka hadal dhacdadan balse ciidanka hindiya ee ku sugan gobolka kashmiir ayaa sheegay inay weerar ku soo qaadeen xubno ka tirsan ciidamada bakistan iyagana ay si abaabulan isaga caabiyeen dhacdooyinkan ayaa ku soo aadaya xilli xiise daran kusii dhex baahayso labadan dal ee deriska ah ee bakistan iyo hindiya oo dhowr jeer dagaalamay warbaahinta caalamka ayaana ka qaylo dhaaminaysa dagaal ka dhex qarxa labadan dowladood ee heysta hubka wax gumaada ee nukliyarka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag xiisad iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka dhan ah madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxay ka aloolsan tahay degmo ka tirsan gobolka sanaag taasi oo salka ku haysa muran ka taagan soo dejinta jaadka mirooga ee laga keeno waddanka kenya waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada badhan ee gobolka sanaag ka aloolsan xiisad arrinkaasi salka ku haysa waxaa la soo warinayaa in maleeshiyaad ka tirsan maamulka puntland ay halkaasi maantay dhaqaaqi ka wadeen kuwaasi oo ka gadoodsan ganacsato la sheegay inay xiriir la leeyihiin madaxtooyada maamulka puntland kuwaasi oo loo gooyey soo dejinta jaadka waxay sheegeen inay iyaguna doonayaan inay qayb ka qaataan ganacsiga jaadka taas ayaana loo sababeynayaa xiisadda magaalada badhan maanta ka aloolsan jaadka waddanka kenya laga keeno waxaa ka macaasha inta badan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoona marar badan warbaahinta laga arkay ganacsatada qaadka ka shaqaysa oo ka cabanaya in qoysas ka soo jeeda madaxda maamuladaasi loo gooyey soo dejinta jaadka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan waxaa muddooyinkii la soo dhaafay aad u kordhay tacadiyada ay la kulmayaan ehelkeena ku dhaqan dhulka soomaali galbeed kuwaasi oo ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya dadkaasi ayaa la kulmayey tacadiyo kala duwan oo uga imaanaya dhanka xabashida iyo sidoo kale maleeshiyaadka hoos imaada itoobiyaanka kuwaasi oo ka tirsan maamulka ay xabashidu ka dhisteen soomaali galbeed waraysi qodobkaasi ku aadan waxaan kala yeelanay suldaan cabdiqani oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose calaykum asalaam wraxmatullahi wabarakaatuhu adeer waa dhowahay waa ku mahadsantihiin haddaad tihiin iclaamka islaamiga ee alfurqaan iyo walaalaha kaleba saaad ugu khidmanaysaan dadka muslimiinta ah waa dhowahay jazaakum allah khayra ugu horeyn waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee dhulkaasi iyo xaaladda liidata oo ay ku sugan yihiin ehelkeena soomaali galbeed adeer soomaali galbeed waa ehelkeen waa dadkeennii waa qayb ka mid a muslimiinta soomaaliyeed ee xabashidu ay gumaysato buddooyin fara badanna ay gumaysanaysay Ee, si guudna muslimiinta meelba lagu dhibayo ayay ka mid yihiin xabashi oo weliba maaragtay yuhuuddi bariga afrika ah baa ilaahay ku imtixaamay Ee, marka dadka soomaalida runtii dad dagaalama oo jahaada oo wax iska celiya oo qiiro leh oo maaragtay xumaanta maaragtay xabashida wax badan maaragtay la dagaalama iska celiya ahaan jireen dadka sida maaragtay loo kiristaameeyey ee loo maaragtay loo dhammeeyey diintoodii soomaalidu mayna ahayn oo waxbay iska celin jireen way dagaalami jireen ee fursado kalena way haysteen oo walaabahooda kale ee maaragtay soomaalida laakiin isbeddel baa dhacay oo khaya- waa la khayaameeyey So, nimankan tigreega ah ee t b l f ku la yidhaahdo markay ay qabsadeen meesha dadki way khayaamadeeyeen waxay arkeen siyaasaddii hore ee gumaysigii xayla salaase iyo mingesti iyo xaylamarya iyo wixii hore ee in- inaan maaragtay ayna shaqaynaynin wax kelile la yidhaahdo oo beenbeen ah oo gumaysi cusub ah oo maaragtay khayaamo oo hagardaama ah ayaa soomaalida lagu khalday dabin bay ku dhaceen waxaa jira marka waxaa weeyaan awal dhulkooda ciidamo bas unbaa iman jiray dagaal baa ka socday laakiin maanta intii la yidhi kelilaa jira soomaalida iyo qowmiyadaha kaleba been loo sheegay oo la yidhi eh, dastuurka etoobiya ee federaalka wax la yidhahdaa jira qowmiyaddii iyadu ku qanci weyda way xoroobaysaa bay soomaalidu dabinkaasay ku dhacday waxaa run bay moodeen laakiin muddo gaaban kadib way ogaadeen waxayna khayaamo tahay dhawaaqiidda soomaalida ah ee kilka shanaad lagu magacaabo goday bay fadhiisteen baarlamaankoodu waxay ahayd malma sagaashan iyo saddexdii meelahaas waxay isku raaceen inayna etoobiya ka mid ahaan karin ka mid ahayn ay xorriyad rabaan meles baa ugu yimid goday yimid waa riyoonaysaa muu ku yidhi mar kale jigjiga haddana dawaaqiidii maaragtay soomaalida mar kale ku qanci waayeen mar kale haddana wixii o dhan waa riyoonaysaa annaguna balcad baan u soconaa baa leeyi taytayley oo muqdisho iyo banaadir baanan leenahay idinkuna waxaas iska ilaaba waxaas calaya xaal culayska adeer waa lagu sii badiyey iyadoo herar horey loo qaatay iyadoo dir dhaba horey loo qaatay dir dhaba herar iyadoo maarata imaarada islaamka kaniisadaaba loo bedelay oo muddo dheer dir dhaba markii hadda kiliiladan waxaan lagu sheegay sagaashan iyo labadii ay bilowdeen waa laga reebay soomaalida soomaali baan lahayd waxaa loo yaqaanay awraaja ciisa naa gurgura gobolka ciise iyo gurgure ciise iyo gurgure waa qabila soomaali ah oo dadka ugu badan maarata dir dhaba degay markaasaa intii laga reebay oo la yidhi waa la isku haystaa fadal halkaa haynaya yaa meel shinile la yidhahdo tuulo magaalada dirdhaba banaankeeda ayaa soomaalidu halkan idinka idin ah gobol idin ah waxaa loo lahaana waa magaalada magaala khayr badan wax soo saar badan oo dhaqaalo badan oo warshado badan oo horumar marka waxaas soomaaliya loo jeeda haddana jigjiga oo calooshii soomaalida oo caasimaddii u ah waa la qaatay oo in xabashi nasaara la keeno waxa marka adeer hadda cusub ee dhibka waxaa weeye soomaalidu way midaysnayd inteeda badan xabashida way iska celin jirtay askarta xabashida waxay ku gaarsan jireen sanjobilla soomaali bija qarra haddaan jajabiyana diin ma ahaane soomaalida ma ahaane soorku cid walba wuu galay bay ku gaarsan jireen way ka cabsan jireen soomaalida laakiin nasiib darra bilcagsi maanta soomaali wax sheeganaya oo midabkii soomaaliya oo magacii soomaaliya oo soomaali u dhashay iyaaba dadkii laynaya soomaalida ahaa ee soomaali galbeed ee gumaysiga oo ugu kaalmaynaya maarata xabashi ugu kaalmaynaya nasiib darrada dhacday taasina wa imtixaankan ina haysto waa kuwa hadda muqdisho joogo kale iyo kuwa kismaayo iyo kuwa iyo kuwa hargeysa kuwa boosa sooma kuwaasay la mid yihiin waa cumalo dagaal wakaaladeed ay xabashidu wakaala ay maaragtay u wakiilatay dadka muslimiinta dadkii waa la laynayaa hantidoodii baa la burburinayaa waa la dhacayaa hataa haweenkii baa dahabkoodii maarata laga qaadanaya ganacsiga marka adeer meesha waxaa ka socda maaragtay dhibaato iyo maaragtay culays gumaysigu maaragtay uu dadkii uu sii saaray ayaa socda khayrlaa ku siiya
maxay tahay sababta xilligan ay u soo kordhiyeen tacadiyada xabashida oo ay xilligan ugu soo aadiyeen adeer waa iska muuqataa xabashidu mid wariyo ayaa mar hore hadlaya wuxuu yidhi qowmiyadaha etoobiya oo dhabarkiisu wada duway qowmiyada qowmiyada kale etoobiya nasaara xabasha alxamdulillah ilahay burburi burbur baa ka socda dagaalaa ka wada socda marka soomaalida si gaara ayaa culays loo saaray waxaa laga baqayaa maaragtay walaalahooda kale ee bariga afrika ee soomaalida ee jahaadaya si ayna maaragtay fursad u helin oynan maaragtay aynan fursad ugu helin baa culays gaara cabsigelin iyo cadaadin gelin iyo maaragtay go'doomin gaara baa la saarayaa baan isleenahay waxaa laga ilaalinayaa maaragtay wanaagga iyo khayrka iyo jihaadka bariga afrika socda ma ilaalin karaano ilaahay baa maaragtay khayrka wadee waxaa isleenahay waxyaalahaasaa ka mid ah adeer maaragtay gobolku ma waanu lahayn waxgarad iyo dad ka dhiidhiya xadgudubyada ay geysanayaan xabashida iyo sidoo kale maleeshiyaadka ay etoobiyaan ku dhisteen soomaali guud ahaan waxaa loodhan karaa imtixaan baan ku dhacay dhanka kale iyadoo ilaahay maaragtayay mujaahidiintii uu fahansiiyey xaqi oo gaala dhan isu timid oo alxamdulilah nasrigii socdo oo guulays dabajooga socdaan oo mujaahiriin muhaajiriin meelba ka imanayso haddana dadkii soomaalida ee soomaali galbeed ee lagu yaqaanay kiirada iyo gumaysidiidka oo boqolaal sano iyagu hortaagnaa xabashi oo keligood ay hortaagnaayeen inta badan nasiib darro wax badan baa isbedelay soomaalidu dawaa soomaali hadda ku faanaysa caasimadeennii muqdisho unba adugu barbar dhig jigtigo iyo muqdisho iyo farqi badan uma sii dhexeeyo marka dhibaatada ka jirta daciifnimada hadda soomaali meelaha qaarkood ka jirta unbay la wadaagaan marka alaysa minkum rajul rashiid baan leenahay wax wax garanaya mise idinku jirin war miyaynaa damiir lahayn marka waa dullinimo iyo maaragtay doqonnimo iyo dadnimo xumo iyo dhaqan xumo soomaalida maaragtay qaarkeed kuwa meelaha magaalooyinkaas hadda jooga ee sheeganaya ku dhacday in badan oo ka mid a ismaamulada etoobiya gudaheeda ka jira hadda way kaceen adis ababa ayaa mucaarad xoogan hadda ku furmaya oo xukuumadda abiy axmed qowmiyad walba hadda waxay xilligan rajeynaysaa inay ka madax banaanaato adis ababa sidaas la mid ah maxaa ku dhacay soomaalida ma waanay samayn karin oo mise hubba ma laha dadku maya maya adeer hub way leeyihiin way samayn karaan fursadaha ay qowmiyadahaas ay- fursada ayna haysanin bay soomaalidu haystaan waayo jihaadka bariga ka- Soomaal- eh, bariga afrika ka socda soomaali galbeed maftuux buu yahay waxa wada waa qaraabadoodii waa wiilashoodii waa muslimiintu walalahood waa jirkoodii qayb ka mid a marka fursaddaasi inay ka faa'iidaystaan iyagaa awlo u ahaa iyagaa laga raba inay ka faa'iidaystaan waana maaragtay waana fursad ay tahay in laga wada faa'iidaysto oyna weli fahmin bal in badan waa xaqiiqatan dee way jiraan dad badan oo maaragtay u dhashay gobolka oo maaragtay camal ku jira oo yimid oo ma- maaragtay jihaadka wax ka wada laakiin cumuuman baan ka hadlaynaaye dadkaas waxaan leenahay ee, hum- culayska maaragtay xabashida ku hayaan mayna fahmin sida isaga qaadi lahaayeen marka wixii lagu yaqaanayna ma aha dibudhac iyo maarata dhibaata jirta khayaamaana lagu dhahay xataa kuwii dagaalami jiray oo jabhadii soomaali galbeed iyo kuwii maarata qoladii kale calmaaniintahay oonana f- ee dagaalami jiray yaaba dabin inta ku dhaceen oo hubkii iska dhigeen yaa hadda xabasida laga buuxinaya oo la xidxidhayaa marka bilcagsi meeshay ahayd inay fursadda laga faa'iidaysto wayba qaar baa isdhiibayba u xaroodayba marka waa nasiib darro iyo ayaan darro iyo imtixaan iyo culays adeer ka muuqda meeshaas adigoo soo koobaya een, ehelkeena soomaali galbeed maxaa la gudboon xilligan jaanisyada ay heli karaanna maxaa ka mid ah soomaali galbeed alxabi- alxabiib waxaan leenahay walaalahana soomaali galbeed aan jecelnahay waxaan leenahay fursado saan hore u sheegay qowmiyadaha kale ay haysanin baad haysataan walaalihii soomaaliyeed mujaahidiin bariga afrika oo dhan noo soo jiranayo waa waawilashiinnii waa aabbayaashiin waa ehelkiin waa soomaalidii idinla dhalatay marka waxaan leenahay fursaddan ka faa'iidaysta cadowgu wuu tabar daran yahay tigreegii iyo xab- maarata amxaaradii iyo oromadii qowmiyadihii u dhashay iyo xabashida ayaaba isdaynaya oo ku qancila maamulka maarataayey ee, ebey ku qancila idinkoo soomaali ah oo muslimiin ah oo maarataay eelu sharafa oo eelu diina oo eelu xaqa inaad maarataay ka faa'iidaysan weydaan fursaddan oo maarataay cadowga aad maarataay idinkuna dhinaciinna maarataay aad ka jahaadi weydaan doqonnimo inanta waxaad dulligaa kaga baxaysaan oo carruurtiina la laynayo haweenkiina la laynayo xabasada laydinka buxinayo magacyada jeelawaadeen iyo bakti la- laydin bixiyo waxaad kaga baxaysaan maanta waxaa weeyaan jihaadka socda inaad soo haleeshaan oo halkiina maarataay aad maarataay jihaad ka bilowdaan waad haysataan waa logi guryaha nin walba qorigiisu haystaa oo geel ku raacanaya cid idinka hub badan male waa logi hadda marka qabayl la isu laynayo intaasoo qori baa mar hal mar la keenaya jiifa jiifaha haddii la isu- marka la isu laynayo boqolaal qori baa la keenaya marka waxaan leenahay fursadda ka faa'iidaysta cadowgu wuu maarataay wuu tabar daran yahay xabasho nasaara taa taqaaneen ma aha maanta way tabar beeshay ilaahay baa burburinaye fursaddaas ehelkana soomaali galbeedow ka faa'iidaysta kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdiqani guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada dhexe oo ka waramayey waxaa xilligan ku soo beegay tacadiyada xabashida ay u geysanayaan ehelkeena ku dhaqan soomaali galbeed iyo waxa la gudboon dadkaasi
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم dhegaystow ma laga yaabaa inuu qarxo dagaal furan oo dhex mara dalalka itoobiya iyo eritrea markaska aljaziira ayaa wuxuu baahiyey daraasad cusub oo qodobkaasi la xiriirta su-aashaas ayaana looga jawaabayaa waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar si la mid ah sida uu dagaalkii tigree ee sanadkii labada kun iyo labaatanka uu u noqday bilowga isfahan aan horey u qorshaysnayn oo dhex mara itoobiya iyo eritereya wuxuu heshiiskii jabhadda t b l f iyo xukuumadda adisababa uu ahaa bilowga safxad cusub oo ka dhigan dagaal ka dhex qarxa itoobiya iyo eritereya itijaahan ay afka aadiyeen dowladahan deriska ah ay cadaawadoodu adag tahay wuxuu sii xoogaystay bilihii lasoo dhaafay iyadoo labada dal ay bilaabeen diyaargarow dagaal oo ay suurtagal tahay in si lama filaan ah uu uga dhex qarxo asmara iyo adis ababa labada dal ayaa ciidamo aad u fara badan soo dhoobay xuduudaha waxaana eritereya ay ku dhawaaqday heegan buuxa iyadoo ciidamada lagu amray inay ku soo xaroodaan xeryaha tababarada tani oo astaan u ah xaalad hubanti la-aan ah oo soo wajahday dalka inkastoo la taliyaha milatariga ee jabhadda tigreega jenaraal tasaadkan jabri uu ka digay dagaal ballaaran oo ka dhex qarxa itoobiya iyo eritereya haddii aan la qaadin tallaabooyin ka hortag ah haddana waxaa su-aalo aan weli si rasmi ah jawaab loogu helin la iska weydiinayaa waxa ay salka ku hayso xiisada ka dhex taagan adis ababa iyo asmara markaska aljaziira ee diraasaadka ayaa baahiyey diraasad ka faalloonaysa dawaaficda gadaal ka riixaysa xiisada ka dhex taagan labada dal iyo suurtagalnimada dagaal furan oo labadan dowladood dhex mara cabdulqaadir maxamed cali oo ah qoraaga diraasadan uu baahiyey markaska aljaziira ayaa soo bandhigay waxyaabaha dhaqdhaqaajinaya xiisada soo kala dhex gashay eritereya iyo itoobiya oo ay ka mid tahay cawaamil ka dhex jira gudaha labada dal tusaale ahaan abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha itoobiya waxay tilmaamaysaa diraasadda inuu faa'iido u arko dagaal uu la galo eritereya kaasoo uu ku qarin karo sida ay isagu la tahay xaaladda adag ee ka dhex taagan dalkiisa oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin dhaqaale amni iyo kuwo bulsho mid ka mid ah qodobada waaweyn ee hurinaya xiisada ka dhex taagan itoobiya iyo eritereya waxay diraasadu tilmaamaysaa inay tahay damaca itoobiya ee la xiriira inay cagta soo dhigto badda cas arrinkaasoo uu marar badan ku celceliyey ra-iisul wasaare abiy axmed tani waxay asmara dib u xusuusisay siraaca soo jireenka ah oo kala dhexeeyey itoobiya taasoo ku guulaysatay sannadkii kun sagaal boqol konton iyo labadii inay qabsato eritereya dagaal qaatay soddon sano ayaana asmaro u suuro geliyey inay xorriyaddeeda dib u hesho xukuumadda adis ababa ayaa u aragta xornimadii ay gaartay eritereya khalad taariikhi ah oo ay tahay in dib loo saxo bayaan ka soo baxay madaxtooyada adis ababa ayaana horey loogu sheegay in itoobiya inay weyso marinbiyoodka badda cas uu ahaa khalad taariikhi ah oo ay tahay in dib loo saxo inkastoo siyaas afweerka iyo abiy axmed ay horey u saxiixeen heshiis khubaradu ku sheegeen mid muhiim ah haddana waxaa asmara ay dareentay in dhabarka laga toogtay markii uu abiy axmed heshiiskii bilatoriya la saxiixday kooxda hubaysan ee t b l f waqti xaadirkan xukuumadda adis ababa waxay ku eedeynaysaa asmara inay hubaynayso kooxda faano ee amxaarada kuwaas oo dagaal adag kula jira dowladda itoobiya waana arrinka ay marar badan beenisay xukuumadda eritereya qaar ka mid ah astaamaha muujinaya heerka ay marayso xiisada ka dhex taagan itoobiya iyo eritereya ee keeni karta dagaal inuu qarxo waxaa ka mid ah in adis ababa ay martigelisay mucaaradka asmara hakad ku yimid duulimaadyadii diyaaradaha ee labada dal hadallada kulkulul ay labada dal isku dhaafsadaan baraha bulshada iyo eritereya oo badda cas ku qabatay markab hub iyo saanado milatari u waday dowladda itoobiya haddii uu qarxo dagaal dhex mara labada dal waxay diraasadda markaska aljaziira tilmaamaysaa in khasaaraha nafeed ee ka dhasha uu noqon doono mid ballaaran halka dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaalena ay la kulmi doonaan labada dal haba uu darnaatee eritereya oo wajihi doonta dhaqaale xumi baahsan iyadoo la filayo in dagaaladaas ay dhiirogeliyaan tahriibka dhanka kale itoobiya waxaa dagaal ay la gasho eritereya uu sababi doonaa in dalka itoobiya uu kala furfurmo awoodda dhexe ee dowladduna ay sii lunto ugu dambeenna ay keento inay burburto xukuumadda adis ababa sida ay tilmaamayso diraasadda inkastoo labada dal uu midba midka kale indhaha ku gubayo haddana ma jirto cid diyaar u ah dagaal ballaaran oo furan itoobiya waxaanay ka badin karin dhibaatooyinkeeda gudaha eritereyana sidaasi si la mid ah diyaar uma ahan wax dagaal ah si kastaba ha noqotee saadaalinta xiisadaha siyaasadeed ayaa ah kuwo si kadis ah isku beddeli karaa waxaana malaayiin ruux oo muslimiin ah oo ku nool geeska afrika ay u arkaan ififaalo wanaagsan burburka itoobiya oo lagu tilmaamo inay tahay wakiilka nasaarada ee mandiqadan taariikh ahaanna dagaallo dhaadheer la gashay muslimiinta
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan qodob caafimaadka la xiriiro aad u muhiim ah dhibaatooyin caafimaad intee la eg ayay leeyihiin saliid caddeeda iyo sonkorta waxaa si qoto dheer oo cilmiyesan uga hadlay doctor axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee dadka ku daweeya daawooyinka dabiiciga ah ee aan kiimikada ahayn bismillaah horta waxaan ogaaday inaan caloosha aan ka jiranahay marka ugu horeyso waxaan ogaaday jirada inay tahay samboorkan aan la jiranahay sanka la xiran yahay la neefsan laahay indhaha gaduudanayo la ilmeynayo nolosha dhan aan uga tegay inay tahay inaan caloosha ka jiranahay waxaan ogaaday marka caloosha inaan ka jiranahay marka dambe waxaan ogaaday maxaa caloosha jiraysiyey waxaan ogaaday waxa caloosha jirisiyey waxaan aad u isticmaali jiray seed oil ama vegetable oil ama saliidda cad wax loo yaqaano iyo sokorta labadoodaan joojiyey kadib weli xanuunkii wuu sii jiray laakiin wuu yaraaday waxaan kale ogaaday markaa oo meesha ku jiray oo aan aad u isticmaali jiray shaaha iyo qaxwada labadaasna waxay aad u tirigareeyaan ama usii badiyaan xanuunka la yiraahdo samboorka ama alerjiga ama xasaasiyadda marka shaahigii oo rinjiga ahaa iyo qaxwihii ayaan joojiyey markaasaan ka fiicnaaday waxaan kale aad u isticmaalay liin dhanaanta iyo khalka markii xoolaha la yiraahdo tusaalaha aan uu fudud oo idin siinayo haddaad coos meel u dhigtid meelna aa u dhigtid badar galey iyo digir iyo waxaas ama fruut iyo khudaar wuxuu aadaya isla markiis indhaha indhihiis ay qabanayaan cagaarkii wixii ilaahay ugu talagalay biniaadamka waxaad arkaysaa laba miis oo saf ah haddii safna la dhigo health cunto healthy ah oo caafimaadka u fiican cagaar iyo fruit iyo hilib iyo caano safka kalena la dhigo buskud iyo xalwad iyo sambuus iyo waxyaala caafimaadka u daran baastada bariiska safkaasi ka bilaabaan waxaad arkaysa qof maanta dhan soomaa oo layiri timirta ku bilow iyo biyaha markii uu arko sambuus sambuusku ku bilaabaya marka dadka biniaadanka iyagaaba u samaysan macnaha inay isqaldaan ay isdhibaan laakiin biniaadanka qofka soo gubtay soo dhibaatooday oo isbitaalo kasoo daaday hindiya etoobiya meelahaas dadkaasa noogu fudud in ay islamarkii la qabsadaan fahmaan oo maaragtay ay aad iyo aadna usu ilaaliyaan qofka inta badan aqliga u saaxiibka ah ayaa fahmo qofka markaa dhahdid saliid iska daacad wuxuu aadayaa maarata sun follower ayaan isticmaalaha kuleeyahay marka saliidda waxaad aadaysaa anaga markaan soomaali nahay ilaah wuxuu nagu nimcaystay xoolaha dufanka xoolaha la aadaya dufanka xoolaha intuu ka imaadaa midna waxaa weeye waa baruur midna waxay ka imaataa caanaha midna waxay ka imaataa dhuuxii iyo lafihii iyo heynkii ay ka timaadaa marka intaas midaad ka jeceshahay aadaysa waana inta ugu saxan adduunka dhakhaatiirta xitaa wadnaha ay dhaheen ay dhaheen subaga lo-da ayaa boqol jeer ka fiican saliid zaytuunka iyo saliid macsarada markaasaa loo gudbayaa saliid macsaro iyo saliid zaytuun marka saliid cad meesha maba soo gelayso saliidda qumbaha wax faa'iida ay leedahay ma lahan aan ka ahayn inaysan dhibaato aysan keenin qofka dhibaato kuma keento markuu cuntada ku karsado wax dhibaato kuma saliidda qumbaha wuu isticmaali karaa saliidda qumbaha marka maxay ku fiican tahay ma gubato dabka markii la saaro macsarada iyo saliidda cadayda intaba saliid cadayda horeyba usoo dhibaatootay labadan kale ma loogu talagelin dab in la saaro laakiin marka wixii aad bislaysatid kor waa ugu darsan kartaa inaad aragteen in kale ma garan saliidda cadayda ma carafto ma urto saliid macsarada saliid zaytuunka subaga waxyaalahaas dhan uray leeyihin urkiiba marka u horeyso waa laga saaray sokorta horta iyada haday mararka qaarkood dadka waxay isku qaldaan sokorta waxay ka timaadaa qasab waxay ka timaadaa waxyaalo maaratay oo rabaani ah maxaad ku diiday waxaa laisku haystaa fruudka macaan soo maaha fruudka haddii la shiido iyo haddii sidiisa aa ku cuntid waxaa boqol jeer caafimaad badan isagoo faiberkiis wato oo qoloftiisi wixiis wato inaa cuntid ayaa boqol jeer ka faa'iida badan in la shiido waxaa la diidayaa sokorta inay toos jirkaada ay ula fagasho insaliintaada mar walba oo haay noqoto immunitygaada ama difaaca jirka ayaa hoos noqonaya marka waxaan sokorta soomaalida adduunka qaabka qaab aan loo isticmaal ay u isticmaalaan dadaas soddon kiilo boqol kiilo konton kiilo guryaha soo dhigto macnaha cunug yar oo hadda dhashaa la siinaya dhowr qaado saddex qaado macnaha immunitigiisa markas cunugii waxaa leeyahay gooryaana ku dhashay hergabuu qabaa mar walba wuu daalan yahay cunugii marka dambe sokor caruur yaryar waxaad arkaysaa sokor wada qabo sababtoo sokortiyaa la siinaya caanuboro sokoraa la siinaya buskudhiiqaa la siinaya baastaa la siinaya bariisaa la siinaya kulli waa wada sokor marka imase sokor ah qofka maalintii u baahan yahay marka maba jirtaba sokor miiran oo lasoo miiray oo lasoo process gareeyey oo chemicals iyo balaayo loo isticmaalay in aad u baahatid maba dhici karta maba u baahan kartid marka macaan haddaa rabtid macaanka waxaad aadaa aan bini aadin faraha la galin sida timirta mooska malabka aad
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha islaamiga ah ee alfurqoon markaana dhanka iyo gobolka shabeellaha dhexe shacabka ku nool degmada balcad ayaa guddoomiyaha maamulka la baxay hirshabeelle ugu magacaaban degmadaasi ku eedeeyey inuu halkaasi ka wado dhibaatooyin kala duwan kuwaasi oo ay ka mid yihiin xarig jirdil baad iyo dhibaatooyin kale mid ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada balcad ayaa arrimahan ka waramaya anigoo ee awees xasan abiikar ku dhashtay degmada balcad dhibaato aan ka hadlay oo hanjabaadii iiga soo gaartay aan ka soo qaxnay ani iyo dadkan dadweynahaan waxaan ahna dad nafe muwaadinyaal soomaali eh ku dhashtay balcad xoog ku noolyaal eh jiwaal falate eh waxaa jiro waxaa i- gurdays i soo gaaray aan ka soo orday warbixin aan sheegay oo dhibaatada la qabay aan sheegay aan hanjabaad iga soo gaartay xali toban saac oo rubi dhiman aan balcad ka soo lugaynay waxaa joognaa meel caracad waa waala la yidhaaho nafaana keentay waxaa ugu baaqaynaa dowladda soomaaliyeed balcad bay ka jirto sharci dinkareetas oo dowlad ay leedahay aa dadka lagu dhibaatay hooya dadka balcad mid la xirto iyo mid la gumaado waaye saldhiga balcad la isku maxeree kaasi furdu guri oo leeyaho bay warshadda ku yaal aa la isku xiraa warshaddan waxay ka dhexaysaa soomaali soomaali takisaa la yidhaha warshadda soomaalida leedahay waaye waxay u tahay een, xerada magafe oo leeyaho kale u tahay balcad waxaa ka jiro magafe dhiig miirahayo xoogsatada canshuuraayo beledka sideeda waa lagu dhibaatoon yahay waxaa rabnaa kaasi furdug hubkoo haysto waxaa loo haystaa dadweynaha balcad oo xoog ku noolkee dadweynaha waa lagu gumaadaa waa lagu is istaagaa hadda nabadoonyaala xeran haweenaa xeran anaa laysoo gurdeeyey dadkaanaa loo soo gurdeeyey waa soo lugayni sahay ma haysano waxaan biyo ku cabno ma haysano lugaa balcad uga soo baxnay toban saac habeennimo haddaana meelaha taagannahay male qof oo xamar guri ugu haydane ma aha gurigaa haddii lagaa raadayno guri dudo guri kuuma noqdo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal qodobkeena ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa ayaana caawa soo gaarnay kabsar caleynta waa qodobka caawa uu doctor masalax uga hadlayo xubinta faa'iidada caafimaadka
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد حلقتنا caawa waxaan ku qaadan doonaa khudaarta loo yaqaano kabsar caleen ama kabsar labadaba midba qofku uu u yaqaano kabsar caleen kabsar caleentu mararka qaar loo yaqaano oo silantro afka qalaad meelaha qaarkoodna waa caleemo cagaaran oo cusub oo ka yimaada geedka kawsarka loo yaqaano waxaa loogu yaqaanaa dhadhankooda inuu yahay dhexdhexaad islamarkaasna firfircoon sida dhadhanka liinta oo kale uu u dhow yahay waxaana si weyn loogu isticmaalaa qurxinta ama xawaashka cuntooyinka laga diyaariyo waxay sidoo kale hodan ku yihiin faytamiinaad iyo macdin tiro badan ee waxtar badan ayay jirka bani aadamka u leeyihiin ama faa'iidooyin badan ayay inoo leeyihiin insha allahu taala isticmaalkooda waxaa ka mid a faytamiinada ku jira kabsarta vitamin a vitamin c vitamin k vitamin e folate vitamin b9 vitamin b3 macdinta ku jirta waxaa ka mid ah potassium calcium iron magnesium phosphorus manganese maadooyinka loo yaqaano oo ka mid ah nooca macdinta yaryar marka faa'iidooyinka ay jirka bani aadamka u leedahay isticmaalka kabsar caleenta waxaa ka mid ah kow waxay daaweysaa caabugyada ku dhaca jirka islamarkaasna waxay ka hortagtaa ama ay la dagaalantaa caabugyada u yimaada maqaarka ugu yimaada bannaanka labo waxay u fiican tahay habdhiska dheefshiidka ama sistemka dheefshiidka wax loo yaqaano iyadoo yaraysa ee miisaanka dadka ku bata islamarkaasna hoos u dhigta kalooriga yar ee ku jira cuntada waxay sidoo kale u fiican tahay gaaska caloosha ama gastric alsarka waxa loo yaqaano h byloriga ayay u fiican tahay saddex kabsartu waxay u fiican tahay cudurada ku dhaca kaadi mareenka oo u t i infectionska loo yaqaano sida kaadi haysta tubooyinka kaadida qaada ee keliyaha ka qaada geeya kaadi haysta ilaa iyo kaadi mareenka gaar ahaan keliyaha oo biyaha ku hara waxay loo yaqaano hydronefrosiska dadka keliyaha biyaha kaga jira oo la yidhaahdo keliyaha biyaha kaaga jira dadkaasay aad iyo aad ugu fiican tahay kabsarta afar sidoo kale waxay yaraysaa kolesteroolka noociisa loo yaqaano l d l-ka ayay yaraysaa islamarkaasna waxay u fiican tahay cudurada qulqulka dhiigga ku dhaca wadnaha cardiovascular systemka waxa loo yaqaano isku socodka wadnaha iyo qulqulka xididadaas wadnaha cudurada ku dhaca ayay aad iyo aad ugu fiican tahay shan waxay wareejisaa isku socodka qulqulka dhiigga caadada haweenka iyadoo ilaalisa ama badqabka ee caafimaadka qanjirka oo shaqadan ku leh sidaas daraaddeed marka waxay u fiican tahay wareega ama dowrada haweenka ayay aad iyo aad ugu fiican tahay lix waxay sidoo kale u fiican tahay kabsarta beerka caafimaadkiisa ayay ka qayb qaadataa waxay leedahay maado dufinta ka soo saarta beerka islamarkaasna nadiifisa toddobo kabsartu waxay u fiican tahay immune systemka waxa loo yaqaano awoodda jirka ama difaaca jirka ay aad iyo aad ugu fiican tahay sababtoo waxaa ku jira aan soo sheegnay vitaminada c iyo e vitamin c iyo vitamin n waxaa loo yaqaanaa inay ka mid yihiin immune systemka ama awoodda jirka inay ka qayb qaataan sideed waxay u fiican tahay kabsartu caafimaadka sokorta dadka sokorta qaba ama dadka ka cabsi qaba sokorta inay ku dhacdo musharaxa u ah dadkaasay aad iyo aad ugu fiican tahay wayna ka hortagtaa wayna daaweysaa insha allahu tacaala sagaal waxay u fiican tahay kabsartu dhiig la-aan khaasatan waxaa ku jira maadada folic acid iyo ironta ayaa ku jira kuwaasoo bixiya wareega hemogolobinka ama h b ga kor u qaada toban kabsar caleentu waxay u fiican tahay caafimaadka indhaha sababtoo waxaa ku jira maadada carotenoid loo yaqaano vitamin e iyo vitamino kale oo indhaha u fiican ayaa ku jira sidoo kale waxay u fiican tahay kabsartu daafka indhaha ama waxa loo yaqaano conjectivitiska dadka daafka ku dhaca ama ilmaha ku dhaca ay aad ugu fiican tahay koo iyo toban waxay sidoo kale u fiican tahay cudurada ku dhaca maqaarka sababtoo waxaa ku jira maadada lutinin agents maadada loo yaqaano iyadoo ka hortagta dadka ejka ama da'da duqowqa maqaarka deg deg ah ayay ka hortagtaa laba-iyo toban waxay u fiican tahay kabsar caleentu dhiigga oo kacsan dadka dhiikarka qaba oo aad iyo aad ugu kacsan yahay ayay u fiican tahay sababtoo waxaa ku jira maadooyin dhiigga hoos u dhiga sida botassium iyo calcium ayaa ku jira saddex-iyo toban kabsartu waxay u fiican tahay dadka hurdiyarida ka cawda inay siiso hurdo maadooyin badan oo vitamino badan ayaa ku jira afar iyo toban waxay u fiican tahay kabsartu kansarka ku dhaca maqaarka sidoo kale kansarka naasaha haweenka ku dhaca ayay aad iyo aad ugu fiican tahay shan iyo toban waxay yaraysaa kabsarta cudurada ku dhaca kalagoosyada ama rumatismada loo yaqaano iyo riixda wa loo yaqaano oo dadka ku dhaca sida dadka da-dooda ay horo martay oo kale ayay aad ugu dhacdaa rumatismada saas daraaddeed marka kabsar caleentu isticmaalkeeda cudurada ku dhaca kalagoosyada iyo riixda loo yaqaano oo dhan ay u fiican tahay insha allahu tacaala lix iyo toban qodobka ugu dambeeya waxay u fiican tahay kabsar caleentu cudurada ku dhaca lafaha sababtoo ah waxaa ku jiraan dhahnay xaddi badan oo calcium ah potassium iyo vitamin k kuwaas oo lagu yaqaano inay aad iyo aad ugu fiican yihiin dhiska lafaha isticmaalka kabsar caleentu waxaan soo sheegnay inay ku jiraan vitamino iyo macdin badan waxaa loo isticmaali karaa in la shiito kiimiye yar oo ka mid ah kabsarta ama in cuntada lagu darsado ama lagu karsado labadaba waa loo isticmaali karaa ama cabitaan ahaan inaad ka samaysatid intaba waa samayn kartaa marka qiyaastii waa kiimiye yar ayaa ka qaadan kartaa waana shiidan kartaa cabitaan waa ka dhigan kartaa cuntadana waad ku darsan kartaa qof kastana wuu isticmaali karaa wax dhibaato ahna ma lahan aad iyo aad ayaad u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عظيم هو السامي وجد شربت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي